bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkiioo kooban nolosha dadka ku nool magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa laga dareemayaa isbeddel dhinacyo badan leh wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay garoonka diyaaradaha ee degmada xudur beesha caalamka ayaa soo dhoweysay shirkii wadatashiga ahaa ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedeed ee kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb maraykanka ayaa diiwaangeliyey tiro cusub oo ah kun qof oo dhimasho ah cudurka covid sagaaliyo toban maalintii afraad oo xiriir ah
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi waa qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan nolosha dadka ku nool degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka muuqanaysa isbeddel dhinacyo badan kadib markii muddooyinka ugu dambeeyey ay ka socdeen halkaasi howlo kala duwan oo hore loogu marinayo deegaanka iyo bulshada taas oo ka dambeysay kadib markii ciidamadu ay ka adkaadeen kooxihii argagixisada ahaa ee ayagu ku amartaaglay jiray degmada baraawe warbixintan waxaa inoo diyaariyey maxamed muuse maxamed
halkan waxaan ugu nimid madax oo baniaadina halkan ku suran oo geedkan hoosta ujeedaan taagana hadda madax baniaadina gabar halkan ku suran aan u nimaadnay oo keligeed ah waa qayb ka mid ah cabsigelinta bulshada oo ay ku caanbaxeen maleeshiyaadka argixisada al-shabaab shacabka ku nool degmada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose waxay dhibaatooyin xooggan kala kulmeen argixisada muddadii ay halkaa ku sugnaayeen taasi oo keentay in shacabka ay si weyn u soo dhoweeyaan ciidanka xoogga dalka kadib markii ay al-shabaab ka saareen magaaladaasi shacabka waxa lagu haystay xoog waa lagu haystay ma hadli karin aankii qofkii markaa laga soo qabso ma soo dooni karin dowladdu waa gacan weyn tahay runtii markay yimaadeen dowladda aan imaadno halkan soo galnaba shacabkii waa nagu soo xumeen shacabkii ay argixisadu dhibaateeyeen waxay dugsadeen ciidanka maadaama marnaba aysan kala kulmaynin wax dhibaato ah marka laga soo tago ciidanka xoogga dalka oo magaaladaasi duleedkeeda ka difaacaya maleeshiyaadka argixisada al-shabaab haddana gudaha magaalada gaar ahaan saldhigga ciidanka booliiska waxaa ka howlgala ciidan boolis ah kuwaasi oo ay u soo dacwoodaan dadka ku dhaqan gudaha magaalada baraabe iyo deegaanada hoos yimaada qaarkood in ay ammaan noqoto baraabe waxaa suurageliyey wada shaqaynta ka dhexaysa dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaasi iyo ciidanka qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka iyo booliska sidaasi waxaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay isagoo ku sugan gudaha saldhigga baraabe taliyaha saldhigga booliska degmadaasi laba xidigle ibraahim aadan cali fanax ogast waxyaaba badan isku soo dayday inay magaalada miinooyin soo geliyaan waxba soo geliyaan laakiin ilaahay fadligiisa waxaan ilaahay suurta geliyey inay shacabkii iyo booliska ay wada shaqeeyaan iyo milatariga wada shaqeynayaan in wax walba ay markaas ay rabaan inay ku qayaanaan shacabka soomaaliyeed ay ku laayaan aan ka hortagno alxamdulilah rabbilcaalamiin taasina ilah waa suurtageliyey iyo booliiska soomaaliyeed u taaga inay ka shaqeeyaan waxyaabaha qaarkood ay la socdaan ay dhaqdhaqaaqa baadiyaha iyo gudahaba la socdaan si ay xogta uga helaan shacabka degan nooc walba ay yihiin ay ugu laqmayaan shacabka sidaa darteed waxaa suurtageliyay in magaalada caasimada koonfur galbeed ay noqoto amni uu madaxweynaha jamhuuria somalia uu yimaado keligii socon karo oo ku lugayn karo meel walba uu mari karo nin sarkaal hadduu yimaado keligii socon karo taasina waxaa suurtageliyey in sarkaalkaas hadduu cusub yaa yimaado markii la qabtaba ama shacabkan soo wacan ay dhahaan nin cusubaa magaalada dhex socda muka wareydiin noocaas noocaas weeyaan noo sheegaan sidaa darteed waxaa suurtageliyey in booliiskana ay shaqadooda si toos ay u qabsadaan meel walba marka laga dalbadana ay tagaan ay markaas ama eedaysanaha ama ninka marka laga shakiyay ay soo qabtaan suspectiga ah laba xidigle ibraahim aadan ayaa ka waramaya farqiga u dhexeeya xilligii maleeshiyaadka al-shabaab ay joogeen magaalada iyo hadda oo ay ku sugan yihiin ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed farqi weyn u dhexeeya markaas shacabka waxa lagu haystay xoog waa lagu haystay ma hadli karin aankii qofkii markaa laga soo qabsan ma soo dooni karin shacabka waxay u reeba ma ayna arkin sidaa darteed shacabka waxay go-aan ismarkii aan nimidba wiig annagoo joogna bay ismarkii shacabkii shir la qabsanay oo la shirnay qaabkii la wada shaqay lahaa in shacabka la abuurinin xorriyaddoo la siiyo meel walba ay aadi karaan laakiin ay dowladda la shaqeeyaan marka suurtagalka amniga aad ujeedid aad ku socotid maanta magaalada dhexda keligaas kaga socotid waxaa suurtageliyey shacabkaas oo shaqeyn ka haysta booliska soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda koonfur galbeed taliyaha saldhigga booliska degmada baraabe ee magaalo xeebeedka gobolka shabeellaha hoose laba xidigle ibraahim aadan cali ayaa ka codsaday madaxda dowladda federaalka ah iyo maamulka koonfur galbeed in ay gacan weyn ka geystaan dibudhiska saldhigga magaaladaasi oo burbur xoogan uu ka muuqanayo saldhig gaadiid ma haysto xafiis taliya saldhig ma haysano because obiga hadduu roob hadduu yimaado waa la qaadaya xaafidda ma qaadayna because hadduu qoyo obigi wixii dhan criminalkii wixii dhan oo ku jiro marka waa inaan qaadnaa marka aan xafidnaa ay noqonaysaa marka sidaa darteed waxaan u sheegaynaa heer federaal iyo heer koonfur galbeedba inay saldhigga boolis soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda koonfur galbeed ku yaalla oo burbursan yahay inay noo dhisaan ciidamadan ay noo soo kordhayaan haddii aan lidmo maadaama aan taaganahay furunta hore aan taagannahay una shaqaynana hadda toro toro yaal aan u shaqaynaa daraawiish ahna u shaqaynaa because mar walbana waan israacnaa s n a marka wax la sheego waa israacnaa si waajibaadkeenna aan soo wada gudano shacabka ku dhaqan magaalada baraabe waxay u shaqeeyaan sida ciidanka oo kale iyaga oo isku xilsaaray in ay soo qabtaan qofkii ay ka shakiyaan in uu samaynayo fallid ku ah amniga magaaladaasi maxamed muuse maxamed idaacadda codka ciidamada qalabka sida magaalada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose
wasiirka wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ee maamulka koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada xudur maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkaan ka soo diray xudur
dhagaxdhigan waxa uu bilow u yahay dhismaha wejiga koowaad garoonka dayuuradda ee degmada xudur oo ishalqaan ku bilaabanaya waxaana si wada jira u dhagax dhigay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka bakool waxaana goobjoog ka ahaa laamaha ammaanka iyo gudoomiyaasha ururada bulshada rayidka degmada xudur gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tol ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka dayuuradda oo ishilqaan ku bilaabanaya geeka maynin bilaawdo haytee garoonkii gobolka bakool degmada xudur oo dhismadiis unu bilaawan haddii ilaahay ar waqtigan mayla raayay walaa yaroosanutinku dhumo may fadaan haddii ilaahay ar inay iskaawalan qabsooy laka dhasa isilqaan laka dhasa liisilqaama laaku qiibgala wabilaahi towfiiq furitaankii geeka haddii ilaahay ar walaa geeka ku dambooy hoolon sooda doonta haddii ilaahay ar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed oo muddo usbuuca ku sugan magaalada xudur ayaa sheegay in maamulka odayaasha dhaqanka culimaadudiinka ganacsatada iyo bulshada inteeda kale u bandhigay qorshaha dhismaha garoonka degmada xudur oo ishalqaan lagu dhisayo gacmo furanna ay kusoo dhoweeyeen
weligeeka ciidanka faraxsanaa ini shiidaga unu dhigna garoonkii degmada xudur ee gobolka bokool muddadun dhan wali roogneey xudur muddo usbuuca wali ku shaqeynay asismanta iyo sidii xaaladda garoonka iyo waliinku bedeli fadi una oo qaaladaan injineerada maamulka degmada kan gobolka odayaalka dhaqanka culamaa udiinka bulshada qeybasho shalduwan booliiska laamo ammaanka dhammaantiyo arrintaas wali ka dhammaatay arrin guule geeko eeta taariikhda labaatiyo afartii bili toddobaad lamada kun iyo labaatanka walina suurta galay inuuna shidaga inkorey una dhigno garoonka ilaahay idin jeey wali rajeene sida gudoomiyaha gobolka isu sheegay sanadkan inta ku dhiman inay garoonka lahka gebagabay garoonka dhismijay lama dhini ku koobanye dhinigoo wali waa terminaalkii iyo qeybe qeybta lamaadna wali waa xaandaab oo garoonka helaw ama silig laka wareejiya garoonka saxoola iyonay dadka iyonay dhibaatada diyaariyaasha lahaysatay lakashal badbaad sida siinba ogtiin garoonka xudur wali kiyaale dhiniyaalshay inta badan ceelal ceelalkaas oo hoolaa inta badan biyaha ku weydiisadaan mararka qaar wali dhiyaasa bilxaqiiqa iyo oo xoolagii teeganyin diyaarana garoonka hagalle ina sacdo badan ama shan sacdood ama siddeed sacdood lan xoolo oo oo wadida oo dhibaataysan inuusa garoonkaas gowshay teeganaad se gowkaas dhibaatadaas leenku ku baco wali codsadaanee dhammaan ummadda soomaaliyeed ini galnyaa una isqobsan sida gudoomiyaha uusu sheegayna garoonka laka dhisa isxilaqaan wali sagaareen ku codsadaanee dadka deegaanada koonfur galbeed ha ku jeeda oo roogaan bannaanka inayoo qaybtiyo ku qaadaan ilaahay idin sheeg walina rajeene dadka ka nool gobolka boqol gaar ahaan caasimadda un adiga ka roogno oo ee gobolka boqol ee xudur iyo naftii un wali tabartii oo kaalintii un aadaan rajeen ilaahay idin jeey wali ee ununa ballan qaadane ka wasaarataan iyo dowlad goboleed haamba inay kaalintan ku muhiimsan un qaadano rajeen injineerada cabirka ku sameeyey garoonka ayaa soo bandhigay naqshada garoonka oo ka kooban qaybtii nasashada dadka safraya qaybta v i b da iyo garoonka oo xidhan oo xandaab loo sameeyey naqshadan waxay qof kasta ku dhiirigelinaysaa inuu ka qayb qaato ishilqaanka garoonka lagu dhisayo maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
beesha caalamka ayaa soo dhaweysay shirkii wadatashiga ah ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada faafahinta warkaasi waxaa inoo haya muuse cismaan abtow qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee taageera soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee magaalada dhuusamareeb beesha caalamka ayaa waxa ay shaaciyeen inay lagama maarmaan ay tahay in geedi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hanaanka soo xulidda kuna hago waddo lagu gaaro doorashooyin toosa sidoo kale beesha caalamka ayaa waxa ay ugu baaqeen inay ku heshiiyaan qorshe lagu hergeliyo dhinacyada kale ee dib u habaynta dimuqraadiyadeed ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u eegidda dastuurka iyo geleelidda dimuqraadiyadda xisbiyo badan leh iyo abuuridda guddiga adeega garsoorka oo shaqeeya guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka waxay rajeynayaan in kulankii muhiimka ahaa ee ay madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ku yeesheen magaalada dhuusamareeb uu yahay dib u bilaabashadii aadka looga dhursugayey ee wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dhexmarta madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka saaxiibadu waxay soo dhoweynayaan go-aanka ay madaxdu ku gaartay inay magacaabaan guddi farsamo oo ka soo shaqeeya hababka hanaanka doorasho ee doorashooyinka qaran ee laba kun labaatan markuu guddiga hore u gudagalo howshiisa waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la helo heshiis ballaaran oo dhex mara saamiilayda soomaaliyeed saaxiibadu waxay mar kale ku celinayaan in lagama maarmaan ay tahay in geedi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hanaanka soo xulidda kuna hago waddo lagu gaaro doorashooyin toosa sida uu xeedhinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah sidaa daraaddeed saaxiibada beesha caalamku waxay ugu baaqayaan dhammaan saamiilayda soomaaliyeed inay si degdeg ah u sii wadaan dadaaladooda si loo gaaro ujeeddooyinka dalkana lagu hayo wadiiqo siyaasadeed oo xasiloon oo ay ku jirto danta dalka soomaaliyeed
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjebineen saddex boqol oo arday kuwaasoo ka qalinjebinaya kolejka ama macadka lagu magacaabo alif taasoo ka dhacday magaalada baydhabo siraajisha sacq ayaa warkan baydhabo ka soo diray waa laba boqol soddon iyo afar arday oo siddeetan iyo toddoba ka mid a yihiin gabdho waxay ka qalinjebiyeen kollejka alifbair university oo ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada baydhabo xafladda qalinjebinta oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliin ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed maamulka gobolka baay aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale qaar ka mid a maamulka iyo macalimiinta kollejka elifbury university ayaa ugu horreyn ka hadlay xafladda iyagoona ka sheekeeyey juhdigii faraha badnaa ay soo geliyeen ardada maanta qalinjebinaysa
anoo ka hadlow magaca macalimiinta ee machadka elifbury university college mayba baday inaan aada ku jeedi maydun kelimaad yar oo oo ku aadan bosishankay oo ah macalin sidaysan wada ogsantiin iskuulka maybabiyey qaybooyin shishaytuun qolonka taragala ardada kanool koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo siyaabashaytuun iyo muqdisho ka faa'iidaysan oo qaadalow afka guddoomiyaha collejka ee dhammaan iskuullada inteega in bulshadiyo iyo ku saaran jahliga markasna aan doono sida jiilka jeeka jara iyo banaankaan dhiki lahaayeen cilmadana angagorari lahaayeen waliyo ahaayeen iyo saas oo kale maacida iyo jaamacadaha
anoo ka hadalo magaca midowga iskuullada nidaamiga ee degmada baydhabo runtii ciidanka qanacsanna walbaridda usuwyada macadka college collejka alif saas oo kala xiriirka ku dhexeeya collejka iyo midowga iskuullada nidaamiga degmada baydhawna mayba nagaday ku-eedan saray runtii ee qaar ka mid a qalinjibiyaasha iyo waalidiinta ayaa iyaguna farxadooda ka muujiyay xafladda
staff, family, teachers, college principal, friends, and fellow graduates. I'm absolutely honored to be standing here representing the English graduate class of 2020.
صبحا ترنم بهجة وتلاقي إني هنا ولكي أبارك جهدكم عين وزمكارك هنا أرد الكسرورك يعني وقتنا أبديك نشانتي ألف بنفسك أغلى معي
bulshada ay baraarlee barwaaqaa timi bishaaraa sidaa baahidaanu qabnay biologiyo biologiyo barashada sayniska bay naga baahi tireeno fursadda inuu isboortooda ka dhikadaa haddana galabti isboortana ka dhikadaano yacni maadiyaanka ka ad adag inay hatana baradan runtii waan walba dareema ku dhawan meel kastoo yooseedan waan waan ku ogaadato mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee maamulka koonfur galbeed agaasimiyaal iyo gudoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cali wardheere cabdiraxmaan oo ugu dambeyn ka hadlay goobta ayaa dhammaantood u hambaliyey macadka alif bayer university iyo ardayda qalinjibinaysa
anmay on behalf ah degmada baydhabo ka hadale gobolka abdacli wardheeri roogelahay roogose adga administration ku dhini wasaaradan lanko kale roog laakiin degmada badala horumar horumar eedanka faraxsanu eedasin dhooyaan eedasinka faraxsan alif naxariistaan nakada koowiin naga karaamiyaan nakada kuweerar inay naxariistaan walbarashadaada barati walaya habta nacfilata oo laka tilmaamo kormale intaasay tahay gabagabaysada eedeeda maasanta marka taas meesheenase dadaalkii waalidka hakuji ajariga salaad alla kusii dadaasho alla kukadi intii dad wada barti baara allanka weela hanudasho iyo waalidiintiyo iyo diintiyo iyo anfao oo nakabaysidoo meeleraayuse umutiyo anfaayoon inagadaga lafade marka dhallinyarada lahaa dhallinyaro may waa dal kiiking nasiiba lati dalkiin walka barlahay tanki dadad dibidu walka barlahay dhibaato kala kulmay in u daranyeeseedo waay adoo aaday aw kala guddo anjeerada raafilkasio wal barlahay laba boqol soddon iyo afarta arday ee ka qalinjibisay macadka alif bayer university ayaa noqonaya dufcaddii saddexaad ee ka aflaxda macadka muddo ka badan hal sano waxaana ay soo barteen maadooyin iyo koorsooyin kala duwan siraajisha isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
deegaano horle oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa uu weli ka wadaa webiga shabeelle fatahaad cabdiraxmaan xuseen wadane ayaa warkan ka soo diray jowhar webiga shabeelle ayaa tuulooyin horle oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ka sameeyey fatahaad kadib markii la sheegay inuu si buux dhaafiyey tuulooyinka lebiga dhaygadaan jariirow buurfoole mayongaale iyo tuulooyin kale oo dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa lasoo sheegayaa in fatahaad xoogan idinka ay ka socoto tuulada baaro weyne oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa la sheegaa in habeennimadii xalay ay ka dilaacday buuq aada u weyn taasoo la sheegay in dadka deegaanka ay xeri waayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar oo maalimaday sharci booqday tuulooyinka fatahaadaha ay ka dhaceen ayaa waxa ay sheegeen in xaalad bini-aadanimo ay degaan tuulooyin hoos yimaada degmooyinka jowhar barcas iyo mahdaay waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ay tilmaameen dowlad goboleedka hirshabeelle in xilligan ay u awood weysay xakameynta biyaha fatahaadaha ee ka jira gobolkan shabeellaha dhexe waxayna dowladda dhexe ay ka codsadeen in gargaar bini-aadanimo lala gaaro dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle gurooyinka jowhar iyo mahdaay ayaa muddo low bilood ah kuwa la isticmaalin iyadoona gaadiidka ay maraan wado qadajeexa waxayna sidoo kale dadka ku nool tuulooyinka lebiga iyo weliba dheygaan sidoo kale iyagana ay codsadeen in la siiyo gargaar bini-aadanimo waxayna sheegeen in xilligan go-doon ay ka jiraan sidoo kale waxaa cabsi aada u weyn laga qabaa inay go-do wadada udhexaysa jowhar iyo balcad iyadoona tuulooyin hoostaga degmada balcad iminka ay ku socdaan qulqulka biyo ka yimid fatahaada webiga shabeelle islamarkaa laga baqsan qabo inay soo gaaraan wadada dheer ee xidhiirsa jowhar iyo muqdisho cabdiraxmaan xuseen cumar wadani radio muqdisho jowhar
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maraykanka ayaa diiwaangeliyey in ka badan kun qof oo dhimasho ah cudurka coronavirus maalintii afraad oo xidhiira ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in ay kor u kacday kiisaska cudurka covid sagaaliyo toban ee adduunka iyadoo wadarta guud ay korhodhay laba boqol siddeetan iyo afar kun boqol sagaashan iyo lix qof afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay qiyaastii shan iyo toban dhibic toddoba milyan oo qof ayaa adduunka ku nool laga helay cudurka covid sagaal iyo toban halka in ka badan lix boqol soddon iyo siddeed kun ay u dhinteen sida lagu sheegay warbixin ay soo uruurisay ama ay soo hortaatay jaamacadda johns hopkins in ka badan sideed dhibic sagaashan iyo sideed milyan oo qof ayaa kasoo kabtay cudurkan covid sagaal iyo toban faransiiska ayaa kula taliyey muwaadiniintiisa inaysan u safrin gobolka isbaanishka ee katanaaliya si looga caawiyo xakameynta faafidda cudurka covid sagaal iyo toban hindiya waxay soo bandhigtay in ka badan afartan iyo sagaal kun oo xaaladood oo cusub oo cudurka covid sagaal iyo toban ah iyadoo ay la socdaan toddoba boqol iyo afartan kun oo dhimasho ah oo cusub taas oo lagu tilmaamayo cudurka ugu badan ee maalinlaha ee dhimashada guud ahaan warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaasha aan jecel lahayow intaa ayuu inoogu egyahay waxaan markaan dib idinkugu celi doonaa xiriiryaha saakay ee radio muqdisho cabdisalaan daacad